Deegaanka Hadaafoow ee Dhaca Galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool dad badan oo barakacyaal ah iyo dad deegaan ah kuwaas oo wajahaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah sida in deegaanka uusan markaasi lahayn xarumo caafimaad taas oo dadka deegaanka ay baahi weyn u qabaan Guddoomiyaha deegaanka Hadaafoow ee Galbeedka magaalada Kismaayo Maxamed Aadan Daa'uud ayaa waxa uu ka warbixiyey baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka isagoona markaasi codsaday in lala soo gaaro xarumo caafimaad oo deegaanka laga hirgeliyo si loo daboolo baahida caafimaad ee ka jirta deegaanka ee dadkaan caafimaad daraa jirto dadka intan qoys ah ilaa iyo laba boqol iyo saddex boqol oo arday ilmo meeshan joogaan waxbarasho la-aanta iyo wax walba imaad kara caafimaad goob caafimaad oo baahan yihiin oo ka mid ah haweenkii way- waa waa qaar dhiig la-aan iskaga dhici karo ilmihi dhiig la-aan nafaqa darro ku dhici karto qaara wada xaamilo ah oo isbitaalka Kismaayo wada yeelaan ee haddii habeenkii xitaa oo gabdhaha ee, gabadhii oo xaam- xaamiliga ahayd oo la qabta meel loola cararo ma laha kontaroolka meeshan ugu soo sokayso waa waxaa waaye waa il habeen waa lama geli karo waa in maalin la xitaa waagi ubaha u barya laleeyahay la dhihi kara ama ninkan sa- wa- walaalkayga ah in la waco oo habeennimo hurda laga kiciyo la dhaho waardi usoo ku jiro la dhaho saas la dhaho nidaamkaas loo maro dhibaato intaas la eg waa meeshan waxay u baahan tahay markaa meel caafimaad ah oo meel umalisadii iyo haweenkii iyo iyo caruurtii iyo wax oo baahidooda wax in looga qabto u baahan ee qaybtaas waa qaybta caafimaadka waxa kale ku siixay waxay tahay khalqigaan intaa la eg ilaa toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo qoys ee iskugu jira intaas ay u dhadhexeeyaan dadkaan ma haystaan meel oo biyo ah war uma qodno baraag uma qodno ceel macaan uma qodno biil filtreysan ay u baahan yihiin biyo looma filtreynin wasaarad biyo ma s- ma imaadin waxma ma ay keenin wax ilaahay abuurto loo keena ilaahay abuurto dadkaan intaa khalqigaan intaan la eg oo ilaa siddeed boqol oo qoys ilaa kun qoys ku dhowaadka ah looma hayo biyo haddii meeshaan markaan biyo laga waa waa waa garan kartiin waxa ka imaadi kara waxaa isku reebi kara dadka nolosha biyo waa aas-aaska koowaad